أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الآداب آدابت كتاب كيدي وهي الآداب وجمع أدب وجمعي مفرد كيدنا أدب وهي كلنا مركا لإغراء أئمة حديثكو kutubtoodan jawaamicda ahaa dee kitaab ay u khaas yeeleen waxyaalahaas adabtiya ayaaba jirta marka bukhaari oo kale aada buu uga badan yahay kitaabkiisii oo ilaa laba boqol iyo dhowr iyo konton xadiid buu soo arooriyaa abu daawudna uu kaba sii badan yahay oo ilaa shan boqol buu kuba dhowaadaa bukhaarina kitaab gaar u leeyo kitaabu aladab almufrad laba yidhaahay oo ziyaadaad aan kitaabka saxiixa kuba sugnayn ay kuba sugan tahay iyo aahaar kale oon kitaabka saxiixa kuba sugnayn xaafid ibnu xajarna uu yidhaaho waa kitaab aada u fawaa'id badan oo fawaaiddiisu ay badan tahay bal markaa adabka dee waxyaalo kala duwan oo waxyaalihii bal maalan akhlaaqdii fiicnayd iyo umuurahaasa inooguba iman doona haddii aan la yidhaaho oo barhkood baa adabka ku tacriifiya inay tahay alakdu bimakarim alakhlaaq akhlaaqda teedii fiicnayd oo dee aada iyo isaga ballaadhanaysoo lagu dhaqmo laguba camal falo taas baaba ay tahay waxay barhkood adabka kaba dhigaan tacdiimu man fawqaka warifqu biman duunak adab waxaa la yidhaha ruuxii kaa roonaa ama kaa weynaayoo dee la la xurmeeyo kii kaa yaraa oo isagiina looba naxariiso ama loo dhimriyo ama loo tawaado bal markaa aan laga iska sarraysiin bal taasna adabka barhkoodu way kuba tacriifiyaan rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiis baabaha waxaa laysoo dirayba si aan u taam yeelo akhlaaqda teeda fiican saalix alakhlaaq ama makaarim alakhlaaq markaa kolley yaanu sida bukhaari u dheeraaninba insha allahu tacaala waxyaalo kala duwan ba inooguba iman doono xagga asmaad iyo waxyaalo kuba tacalluqsani ay inoogu soo horeyn doonto wuxuu uhi markaas baabunahyi can itakani biabilqaasimi wabayaani maa yustaxabu min alasmaa'i wuxuu u baabaysan yahay waa baabunahyi nahyintii la iskaba nahiyayey can itakani in kunyo lagula baxo la isugu kunyoodo biabilqaasim macnaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kunyadiisii weeye magaciisa waa lala baxayaaye laakiin kunyadiisa in shaksi uu la baxu idhaa abulqaasim taas bal nahyintii kuba timi waan arki doonaa ma waqtigiisii bay kuba koobnayd mise waa wax dhaafsan wa bayaani maa yustaxabu min alasmaa'i asmaada teeda fiican ay habboon tahay in laguba dadaalo ama lala baxo ama wax loo bixiyo taasna caddaynteed ayuu baabkiisii yahay xadaثna abu kurayb mحamed بn العlاء وبn abi cmara qaala abu kurayb أخbarana وqaala بn abi cmara xadaثna wlftu lah qaala xadaثna marwan yaعnي an اlfazariya عan xumaydi عan anasi qaala anahu qaal bal sanadku kolley waa dadkii in badan aan soo arki jirnay lafdigan inoo bilaabmayaana waa lafdigii moxamed ibn yaxya ibn abi cumar weeye walow shak keliya isagii abu kurayb xadiidka wada leeyihiin marka anas ibnu malik baa wuxuu yidhi naadaa waxaa dhawaaqay rajulu nin ayaa dhawaaqay rajulan nin kale u dhawaaqayo oo bilbaqiici waa iyadoo baqiic laguba sugan yahay halkii dee markii dambena xabaalaha reer madiine noqotay halkaasoo la joogo rasuulka ilaahayna aanu kaba dheerayn ayuu nin u dhawaaqay oo wuxuu yidhi waa tan wixii uu kuba dhawaaqee iyo abalqaasimi abalqaasimow faltafata ilayhi rasuulka ilaahayna waa kunyadiisii meeshiina wuu joogay faltafata waxaa deeyey ilayhi ninkii bal maalan dhawaaqayey xaggiisii waxaa soo eegay rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay faqaala ninkii baa wuxuu yidhi yaa rasuul اllahi rasuulki ilaahayow inii anugu lam acinka ay lam aqsidka weeye kuumaan jeedin adiga oo markan aan lahaa iyo abalqaasim nin kalean u jeedaye adiga kuumaan jeedin oo hadalkan dee adiga kugumaan yeedhahayn inamaa dacawtu fulana wuxuu baaban u yeedhay oon u yeedhayay hebel faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi tasamaw la baxa oo isku magacaaba bismi aniga magacaygan moxamed ama axmed ba ah walaa tatanaw dee ha isugu kunyaynina oo kunye ahaan kunyadna waxaa ab ama um kuba bilaabma abu fulan iyo umu fulan baa kunyo la idhaahaa rasuulka ilaahina kunyadiisa abulqaasim bay ahayde hala bixina kunye ahaan hawla bixina oo ha isugu kunyaynina bikunyatii aniga kunyadaydii kunyadaydana abulqaasimah de horta arrin ta hore ishtibaahna kaba imanaya irtibaaskan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa kunyadiisii bal iyadoo dee bal masalan markaa agtiisii lagaba yidhaaho uu soobadayo nooc yar dee iltibaaskan ay ruuxii loo yeedhaya aan laba garanayn rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh meeshii uu joogay kunyadiisii ay tahay bal jaanibkaas si loogaba baxo looga badbaado ay kuba sugan tahay bal dadkii munaafiqiinta waayo waxaa soo arooray yahuuduna inay taa odhanayeen haddana ay odhanayeen kumaanaan jeedin waxay yar helayaan waxay ogaan iyagoo ciyaar iyo dheelaal ay tahay intay taa laba yimaadaan haddana ay hadalkan oo kale yidhaahaan markaas baa rasuulka ilah yihi magacayga laba baxa waayo magaca arrinkani kama imanayo oo dadkii muslimiinta ayee islaamkoodu fiicnaa dee rasuulka ilaahay ya moxamed may odhanahayn eya rasuulallahi iyo ya nebiyullaahi iyo ya abalqaasim taas bay odhanayeen haddii la arkay cidda uguba yeedhaysayna waa dad ama markaasun soo islaamay ama aan islaamkoodu fiicnayn ba ayaa moxamed ku odhanayay marka ishtibahan iyo iltibaaskani iyada kama imanayo xagga magacii oo magacii looguma yeedhahayn kunyadii baase iltibaaskani kaba imanayaan haddaba magacayga la baxo kunyadayda hala bixina xadiiskuna kolley waa inoo socon doonaa riwaayaadkiisa kala duwane iyo barhkoodna ay ziyaado leeyihiin aad baanu u yar dheer yahay duruqdiisu u dheeraanaysa ee bal horta meel meel waan kuba joogsanaynaa ee wixii bal masalan israaci karana waan israacinaynaa xadaanii macnaa waxaan uga jeedaa de waa macnaha laftigan xadiidkanba maaha imakaan hayno ee anas laakiin xadiidka jaabir oo dheeraan doono dee macnahani kuba sugan yahay xadiidkan tasamowdan ba taasaa ujeedadeedu ay tahay xadaanii ibrahim bnu ziyadi wahuwa lmulaqab bisabalana قال أخبرنا عباد بن عباd عن عubayd اللahi بن عمر وأkخيهi عبد اللahi سمعه عباad waa مqلay oo xadيiثkan minهmaa labadan walaaلa ah سنة aربع وaربaعيiن ومئة بqل iyo aفaر iyo aفaرtaنkii hiجradu xadيiثkan ka maqlay labadooda يxadiثaani xaal ay waramayaan عan ناaفع ناaفع ay kaba waramayaan ناaفعna عan بن عمر iبن cمر uu kaba warinayo oo qaala qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيh wasalam xadiidka matigiisa waan gaari doonaa laba arrimood baan inyar ku yar joogsanaynaayo mid iyada waa wax fudud oo waa ninkan xadiidka inoogu horeeya ibrahim bnu ziyaad abu isxaaq albaqdaadi horta waa nin lagu kalsoonyo siqoo rijaashii صaxiixa dadkii atbaacu taabiciintii la kulmayna waa dadkoodii ugu waaweynaa muslim iyo abu dawud iyo nasaa-i buu kutubtooda ku sugan yahay kitaabkeena muslimna xadiidkan unbuu ku leeyahay wax kale kuma laha macnaa horena umaynaan soo arag dibna uma dambeeyo muslim xadiidkan unbuu ku leeyahay laakiin waa nin hiqaa bukhaarina riwaayaba kumama laha cabaad ibnu cabaadka isaga horeynu marar kala duwan usoo aragnay waxaa meesha jiro maanta wada socda cubaydullaahi ibnu cumar iyo walaalkii cabdullaahi ibnu cumar cubaydullah bn cumar waa ninkaas siqadee aad iyo aad u axaadiisa badan ee caalimka ahaa ee naafic in badan wax kaba wariyaynu soo arkanay kitaabkana aada uguba badnaa ninkan ay walaalaayiina cabdullaahi bni cumar labadooda waa alu cumar ibn اlkhadaabe malaa meel hore xuduudana isagoo walaalkii la socdaynu kuba soo aragnay way wada socdaan haddaba walaalkii waa nin siqo ah ama isagu waa nin ay culimadu daciifiyaan sheekuna halkan sharxa wuxuu kaba cabirayaa san muslim yeelay horta waa macno saxiixo cubaydullaahi waa siqatun xaafidun daabit buu kaba cabiray waa lagu ijmacsan yahe la xujaysanayo walaalkii waa nin caabido haba ahaadee wuxuu leeyahy daciifun laa yajuusu lixtijaaju bih marka masaluu sheegayoo xaggan mustalax ahoo haddii bal laba raawi la ysu geeyo o la israaciyo xadiidkiina wada warinayay midkood uu daciif yahay midkood uu daciif yahay laakiin mid kastaaba xadiidkii oo dhan uu wariyey waa arrinta muhimkaa xadiidkii oo dhan uu wariyey xadiidkii waa lagu wada camal falayaayo ee kan siqadaa la xujaysanaya markaa bal markaa waaa watan leeya aan ku yar joogsanaya waana masale musalaxa waana masale muhim ah laba wejna way leedahay mid waxa weeye waa markaasan oo kale laba nin oo midkood daciifya la israaciyo xadiidkiina kana waa wariyey kana waa wariyey ujeeddadu maaha midba bar inuu wariyey maaha isagoo dhan baa mid kastaaba wariyey suuraddaasoo kale dee israacinta oo ruuxu wada sheego oonu midkoodna kaba tegina waa sida fiican laakiin kolle dee xadiidkii ay wada leeyihiin ay wada wariyeen haddii imika mid ahaan la gooyo khaasatan kii daciifkaa la gooyo iyaduna culimadu kolley waxay leeyihin wax mumtanica maah waa laga roon yahay una way iska banaan tahay kol haddaan xadiidkiisii wax ka midi halkan aanay kuba jirin muslim iyo bukhaari iyo nasaa-i walow dee matin alfiyada ciraaqe muslim inuu soo qaadayna kol kol habbay sameeyaan markuu midkood daciif yahay inay yidhaahaanba xadaanii fulana ama can fulani wa aakhara anaa kii daciifkaa buu ibhaaminayaa sida cabdillahi bn lahico kale kol kol dhacda muslimna meelay kaba dhacda hebel iyo mid kale taas wuxuu kaba cabiraa kolley dee ibnu salih khadiib iyo ay kaba cabiraan wax faa'iido ay soo kordhinaysaa mama jirto imaamka caynkani walow barhkood ay faa'iido u doon doonaan matiga alfiyada ciraaqa muslim baa kuwa sugnaayay bukhaari iyo nasaa-ina waxyaalahaasi way kaba dhacaane bal markaa waxaan leenahay xadiidkii laba raawi hadday warinayaan oo midkood oo daciif yahay laakiin mid kastaaba isagoo dhan uu warinayo in la wada sheegaano waa sida fiican haddii midkood la gooyo sida kii daciifka ina kala goynayaa waa taase xadiidkii kolley waxaa la xujaysanayaa ninkan siqada ahoo bal taasi iyada shay bannaan weeye oo way bannaan tahay ibhaamkaa dee aimada qaarkood kaba dhacayna waaba jiraan laakiin masalo kalea imanaysa xadiidkii hadduu saasoo kale yaho labaduba wada siqo yihiin labadaba lagu wada kalsoon yahayna min baabi awla ayay noqon midkood in laga tegi karaa waayo kana waa siqo kana waa siqo laakiin masalada kale taalla waxa weeyaan xadiidka ninkani qayb buu wariyey kan kalena qayb buu wariyey midna isagoo dhan muu wada warin suuradaasoo kale ee hadday wada siqaad ay yihiin dad lagu wada kalsoonya ay yihiin ruuxu isagoon kala soocin dee kolkolna way dhacdaa muslim aad buu u ilaaliyaa ragga qaarkood way kaba dhacdaa isagua naftooda markuu leeya lafdigii in uu sheegayo ne waa wax soo gelaye haddii bal masalan ay wada siqaad yihiin oo midkoodba inun uu warinayey horta midna in la gooyaa la ridaa ma banaanaanayso waa in la wada sheego sababto haddii mid la rido riwaayadiisiibaa halkan ku xambaaran idraaj baa imanaya in la wada sheego laakiin haddaan la kala soocin dee iyada taasi haddii la kala sooci karana waa sax haddii kale waa kol haddii dee ay wada siqaad yihin oo la wada sheegay xadiidka neefkaga taasi dhacday oo zuhri ayaa wuxuu ka wariyey cubaydullahi bnu cabdillaahi iyo saciid ibnu musayib iyo curwe iyo calqamat ibnu waqaas afartaa mid kastaaba wuxuu idhaha daa'ifo xadiidkii caaisho ka mida caaishay ka wada warinayeena buu ii sheegay waanan kala garanayaa barhkoodna waa adigu sidaasuu leeyahay laakiin xadiidkii uu israaciyo kale waa suuro bannaan laakiin maxaa suurada imanaysa lama xadfi karo ruuxna oo hadduu iyada lama xadfi karo ninkii siqadaha arrin kalea imanaysa haddii xadiidkii qaybi ay ninkan daciifi wariye san oo kale qaybna ninkii siqo ahaa oo la israaciyo oy kala leeyihiin xadiidku taasi waxay ku keenayaan laga tago xadiidka taasi dacfi bay ku keenaysaa waayo qadar kastaaba wuxuu ixtimaalayaa inuu qadarkii ninkan daciifkaa yahay bal waa labada arrimood ee taalla oo tan dambena laba suuray noqonaysaa taa horena laba suuro way noqonaysaaye ee bal suuradeennan haddii xataa la gooyo cabdillaahi way noqon layd waana nin caabida oo siqo oo saabico kaba mida bal culimada qaarkood yar xoogayaa sida ibnu cadi iyo way jiraanoo ibnu maciinna qowlkiisu waa isku khilaafsan yahay sheekhu ha kaba cabiray in la xujaystaan ma banaane e waa ixtijaaj marka la eega gaar ahaan ee mutaabaco iyo shaahid uu suubanaya mutaabaco iyo shaahid ama ictibaar uu gelaya waa inta yare inooguba sugan labadan walaalaha la israaciyey wuxuu yihi markaa ibnu cumar qaala qaala rasuulu llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay wuxuu yihi ina axaba asmaa'ikum magacyadiina kuwa loogu jacayl badan yahay ila llahi ilaahay xaggii ilaahay kuwa ugu jecelyahy magacyada alla baxdaan cabdullaahi wa cabduraxmaan waa labada magac cabdullaahi iyo cabduraxmaan kuwaas baa asmaada alla baxdaan ilaahay uguba jecel yahay kolleyna siday culimmadu halkan yidhaahaan labadan ismi dee malaha wixii kale intuu cabdi raacay ismi ilaahay loo idaafeeyeyna waa la haleeshiinaya walow labadii ismi asmaada ilaahay ugu waaweynaaye dee cid kale lagu magacaabin kuwani ay yihiin waxa la eego haddii aan eegno labada jusay ka kooban yahay cabdi iyo allah ama cabdi iyo araxmaan ee waa labaduba laba sifo xaqiiqiyo kanna markay cubuudiye noqoto waa addoome xaaladood waa arin run ah oo dee addoomaan nahay ilaahay uma baahan addoomihiisii ah marka waa wasfi saadiqa oo run sheegaya taas ta xagga kalena uluhiye hadday tahay iyo raxmaaniyadan hadday tahayna waa sifadii ilaahay subxaana watacaala tii uu mutay baa kuba sugan israacintan la israaciye kani inuu addoonkii ilaahiya ama addoonkii raxmaan yahayna idaafadna dhammaanba waa idaafo saadiqaa weeyaan oo run oo dhaba oo xaqiiqo ah markaa tan bay dee ta asmaada ta uguba mudan noqotay dee asmaadii kale ilaahay markaa cabdi loo idaafeeyena kolley way soo raacayaan alfaada dee laba xadiis oo kolley sanadkooda maqaal ha kuba sugnaadee waxa weeyaan idaa samaytum facabbidu haddaad magacyo bixinaysaan macnaha tacbiidka la yimaada waa asmaadan cabdi kaba bilaabanta ilaahay loo idaafaynayo ama asmaa waxa uguba mudanba maa tucabida bihi wixii dee lafdigaasi galay labada sanadba maqaal baa kuba sugane bal waa wax macnahan keenayo oo halkan aan leenahay tan kale waan uga qiyaas qaadanaynaana waa macnahan kaba qaadanayno oo magacii addoonkii haddii ismi asmaada ilaahay kamida loo idaafeeyo waa magac ka mudan magacyada kale weeye taasba weeye o dee waa fadli marka la eego asmaa taasaa uguba mudan waxaa jirta kolley riwaayaad kutubta qaarkood lagu arko oo fadli gaara u sheegta moxamed oo kale magacan moxamed iyo axmed oo kale de waa laba magacoo mudan oo waa rasuulka ilaahay magacyadiisii laakiin riwaayaadka qaarkood waxa u yimi oo ay tahay ruuxa magacaas lagu magacaaba inaanu naargelahayn oo kale ama dadka meel ku kulmaya axadkood moxamed iyo in loo dembi dhaafayo o kale iyo fadli ziyaadaha waxyaalaha rasuulka ilaahay ma odrhan asalna ma laha adigu waxbaa markaasoo waxyaalaha calaamaadka mawduuca bay kuba tiriyaan markay waxyaalaha mawduuca tirinayaan fadaa'ilu man ismuhu moxamed aw axmed maha magacii ee waa shaksiga magacan le fadli uu leeyahay magacu ma taskeenaya ruuxii oo dee qiimo aanu lahayn uma yeelayo magacani marka waxyaalaha kuba yimi ruuxa moxamed la yidhaha ama axmed la yidhaho inuu de yahay ka ama aan naargelahayn ama loo dembi dhaafayo taas iyada waxa weeyaan waxba kama jiraan oo axaadiistii rasuulka ilaahayna ma ama waa mawduuc baan leenahay xadaثna cثman بn abi shaybata وaisxaaq بn ibrahima qaala cثman xadaثna waqaala isxaaq akhbarana jariir wa jariir بn cabdilxamid can mansuuri can salim bn abi اljacdi can jaabir bn cabdالlahi qaala anahu qaal waa xadiidka muddayna la socon doona markaasaan ka xagga kunyada iyo dib ugu soo yeer laami doonaa markan kan isaga aan isma wada raacino maanta jaabir ibn cabdillaahina mansuurkaasna de waxa weeyaan mansuur ibn muctamir waxaa xadiidka dee uu kasii warinaya salim ibn abiljacdi waa nin taabiciyo siqoo cilmi badnaa irsaal badan ha looba yidhaaho baynu hore kitaabkana marar kala duwan usoo maray oo waa nin adigu dee siqo ah caalim ah taabiciintii dhexana kaba mid ahaa salim bn abiljacdi kolley mawaalidii ayuu kaba mid yahay salim bn abiljacdi tarjamadiisa waxaa kuga suganin uu ku leeyahay siyar calami nubala inuu lahaa odaygan dee dhalay isaga abiljacdi waa lixdan buu lahaayo shan buu magacaabaa ka liixaad magaciisa ma sheego bal saalimna shanta kumuu darinbe ayaa wuxuu lahaa laba shiicay ahaayeen labana murjicay ahaydno labana khawaarij bay ahayd waa lix walaala ahoo dee cod noqday daahood go-ay oo maala daahiyo go-ay oo midna waa laba waa shiico laba waa murjico laba waa odaygaa odhanayay bay dhahaan abiljacd ayaa odhanayay yaa baniya qad khalafa allahu baynakum ilaahay waa iskii wada weydaariyay de waa kaa laba meel wada jeedaa ma jirtaan ilaahay waa iska khilaafiyey macnaha adugu waxay dee caqiide ahaan bay ku kala tegeen iyo waxyaalaha ay ictiqaadsanaayeen oo waana qoyskeeliya dee arrintaa weyne ay udhexaysay kolley qoysas badan bay taasi waktiyadaa hore ay haysatay shan buu magacaaba lakin kalixaad ma magacaaba dahabi wuxuu uhi jaabir ibn cabdillahi qaala ulida lirajuli nin waxaa loo dhalay mina anaga naga mida ansaar buu ahaayo gulaamun inan baa u dhashay fasamaahu wuxuu ku magacaabay muxamedan muxamed buu ku magacaabay muxamed buu u bixiyey faqaala lahu qowmuhu tolkii baa waxay ku yidhaaheen laa nadacuka kaama tegayno kuma daynayno weeye tusamii bismi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam oo macnaha anagu ma aqbalayno kaama ogolaanayno dee hadhow ilmihiina ugumaba yeedhaynay noqonaysaa adigana laguguma kunyeynayo laa nadacuka tusamiya calaa an tusamiya inaad magacowdo oo bismi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam waradkaaga magacii rasuulka ilaahi inaad u bixiso anagu taas waa dee rasuulka ilaahay xurmadiiyabay taa lahaayeen iyadoo rasuulka ilaahay ogolaado mooyeen fandalaqa markaas sidaasay ku yidhaaheen fandalaqa waa tegey ibnii inankiisii buu la tegey xaamilahu xaal uu sido calىa dahrihi dhabarkiisa dushiisa uu ku sido faأtىa bihi الnabiya salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay buu ula yimi faqaala wuxuu yihi yaa rasuul الlahi rasuulki ilaahayow wulida lii gulaamu inan baa ii dhashay fasamaytuhu muxamada muxamed baan ku magacaabay faqaala lii qowmii tolkay baa waxay igu yidhaaheen laa nadacuka kuma daynayno oo adiga kaama tegayno tusami ay calaa an tusamiya kuguma daynayna inaad ku magacowdo oo inankaagan bismi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay magaciisi aad ku magacowdo markaa maxaan yeelaa weeye faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi tasamaw la baxa isku magacaaba bismi aniga magacayga walaa tagtanuu ha isugu kunyaynina bikunyatii kunyadaydan abulqaasim waayo fainamaa ana anugu qaasimun qaybiyaan ahay oo aqsimu waan qaybinayaa baynakum dee waxyigii waa kan ina soo gaadhsiinaya cilmigii dadkii u qaybinaya siinaya waxyaalihii amwaasha hadday dhaxal tahay iyo hadday sakooyin tahay iyo hadday jize iyo wixii kaleba tahay iyo umuurahaas oo dhanna rasuulka ilaahay isaga dee waxyi inoogu caddeeyey sida loo qaybinayo marka anugu kaa waxaan idin qaybinaya waxyaalahaas kala duwan ayaan ahay ka idin qaybinayo markaa marka la eego abulqaasim sifadan rasuulka ilaahay waa mutay oo waa sifada isaga ku rumoobaysa laakiin dadka kale aan sifadaa lahayn aan kuba rumoobahayn haddaba in bal waxa weeyaan kunyadayda hala bixina sifadaydanba weeye waxyigii baan diin qaybinayaayo amwaashii iyo mawaariisi iyo sakawaadki iyo wixii kalena waa taa ee ilaahay subxaanah watacaala waxyigii iyo tashriicii buu ku qaybinayaaye edi kunyadayda hala bixina bal xadiidku waa inoo socon doonaa xadaثna hanaad bn sriy qaala xadaثna cabsar waa cabsar bn اqasim can xuseyn waa xuseyn bn cabdالرaحman aynu isna maro kala duwan soo maray can salim bn abiljacdi can jaabir bn cabdالlahi qaal anahu qaal xadiidku inala socon doonaaye markii hore mansuur baa xadiidka salim kaba warinayey imikana xusein ibnu cabdiraxmaan baa kaba warinaya riwaayo acmash iyo dad kalena way inoo soo socdaan haddii aan la yidhaaho oo waa xadiid nagu soo noqnoqonaya can jaabir bni cabdillaahi qaala wulida lirajulin mina gulaamun nin annaga naga mida waxa u dhashay inan fasamaahu muxamadan muxamed buu u bixiyey xadiidka dariiqii hore muxamed buu bixiyay inoogu sugnaa dariiqan iyo duruq inoo dambaysana muxamed inuu bixiyey ansaarna ay taa ku diiday baa inoogu sugan bal waxaa riwaayo inoo dambaysa inuu ku magacaabay inankan qaasim eeg qaasim uu ku magacaabay markaa kol hadduu qaasim ku magacaabayna maxaa soo gelaya in dee loogu kunyoodo inankiisii abulqaasim la yidhaaho halkaas baana kunyadii rasuulka ilaahay uu diidanaa rasuulka ilaahay in cid kale lagu kunyoodo ayay kaba imanaysaa wejka inkaarku uu yahay bal riwaaya waa xadiid keliya qaasim buu u bixiyey way noogu sugan tahay moxamed buu u bixiyeyna oo markaa isagii abaa moxamedun ay noqoto dee wax lagu inkiraana markaa maba jirto ayaa iyadana inooguba sugan waana labadaba bukhaari nafsan baa dhacdae bal keebaa raajixa waa xadiid keliya imika malihiin laba nin bay kala hayn waa nin keliya keebaa raajixa riwaayaadka ugu dambeeye markaan gaadhno ayaan masalada yar eegi doonaa laakiin haystumaan leeyahay imika moxamed baan haynaa hadha waxay naga hor iman doonta qaasim buu u bixiyey baa inagu iman doonta waana xadiid keliya uun meelaha caynkaasana tarjiix mooyaane jamcin iyo waxyaalaha caynkaasa ee la yidhaha ama laba riwaayo lagu xambaariyo taasi ma imanayso imika waa jamc tarjiixun bay noqonaysaa tooda raajixana marka dambaan sheegi doonaa bal markaa wuxuu yidhi ninkii faqulnaa waxaanu nidhi jaabir baa laa naknika birasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam laa naknika manaa eg ficilka dhowr goor buu inoo yar iman doonaa kolley awjuh kala duwan oo ficilkuna isticmaalkeed xadiidka waa inoogu sugan yahay ciduu hulaasi yahay kanaa yakni kolley yaknuuna waa wax banaan luqada taas waan arki doonaa iktana oo ifticaalo baabkeeda oo bal maala taasna iyadana xadiidka duruqdiisa waa kuba yimi waa riwaayaade de waa kelimada luqaadkeedii un waa xadiid keliya unba taas waana tay inooguma sugnayd walaa tagta taas uu kuba yimi igtana oo tan inoogu dambayso tagtanun ah takanna iyadana wej baa kuba iman doona ama riwaayaadka waa ficilkan keliya un oo waa markaa ay noqoto tafacalo baabkeeda ee macnaha ficilkii unba mar uu hulaasi yahay iyo mar uu khumaasi yahay haddaba markaa uu khumaasi yahay mar uu iftacalo baabkeeda yahay mar uu tafacalo yahay intaas baa adigu inooguba iman waana macno keliya un wax kale maaha waa macno keliya un marka imika halkan laa naknika birasuulillaahi sala allahu alayh wasalam macnaa anagu kaagama dhigayno kunyo magacii rasuulka ilaahay ina ninkii kole dii bal maalan toora haddaan ku socdo moxamed loo bixiyo oo isagii muxuu noqonaya abu muxamedin muxamed aabihii dee muxamedna waa magacii rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh iyagana xurmo ay rasuulka ilaahay xurmaynayaan bay leeyihin may anagu rasuulka ilaahay magaciisii adiga kunyadaada kama dhigayno xataa tastamirow inaad rasuulka ilaahay ibad ka dalabto iyo amar ama fasax aad weydiisato qaala wuxuu ihi jaabir faatahu ninkii baa rasuulka ilaahay uba yimi faqaala wuxuu ihi inahu wulida lii gulaama fasamaytu waxaan ku magacaabay birasuulilahi bismi rasuulillaahi salى اllahu alayه wasalam magacii rasuulka ilaahay baan u bixiyey wa ina qowmii tolkay aba way diideen an yaknuunii inay igu kunyoodaan bihi isaga oo waxay leeyihin magacii rasuulka ilaahay weeye oo taasi waa magaca xurmayntii un cumar ibnu khadaab baa taa diidi jiray moxamed ba in lalaba baxo walow markii dambe markuu arkay dad saxaabada caruurtoodii kaba mida oo uu doonayay magacyadooda inuu bedelo waayo nin u adeer ay ilmadeer ahaayeen oo adeerkii m adeer uu ahay zayd ibn اkhadaab uu dhalo moxamed ibnu zayd la odhanayey waa bedelay magaciisa cabdiraxmaan buu kuba magacaabay maalin buu maqlay iyadoo isaga intuu ruux la hadlayo uu ku leeyahay facala allahu bika ya moxamed tuu yihi rasuulka ilaahay aaba la caaya adiga sababtaa lagu caaya markaasaa la leeyahay inta joogo magacaa laguma odhanayo uu ka bedelay dad kaleu doonay inuu bedbedelo markaasa uu arkay oo uu helay dad waktigii rasuulka ilahi ma rasuulka ilaahay ba uga bixiyey oo awlaadii saxaabada ka mida markaasuu kaba joogsaday arrinku maxa waa arrintan ansaari ay leedahay bal haddaan moxamed kaba dhigno waa rasuulka ilaahay xurmayntii dhowritaankii oo tu isagu qoonsaday cumar maalintaa waxayd markuu arkay iyadoo ninkan moxamed la yidhaaho uu adeerkay u yahay oo mid ku leeyahy facala allahu bika ya moxamed oo yihi waxaan arkaaba rasuulka ilah adiga sababtaa lagu caayo de waa magaciisiiye markaasuu yihi laguma odhanayo magacaa dib dambaysa laguguma yeedhayo bal adigu tan bay u diidanayn haddaan idhaahno waa moxamed aan diidano waa taasoo marka hore tay diidanaayen aan saari ee rasuulka ilaahay budeeta u yimi markaasuu ku yihi qoomkaygu way diideen inay igu kunyoodaan xataa tastadina oo waxay yidhahdeen ilaad rasuulka ilaahay kaba idan dalbaysidaa nebiya sala allahu calayh wasalam faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi samuu magacaaba waa caruurtiina iyo dee taas kuba magacaaba bismi aniga magacaygan moxamed ama axmeda walaa takanow takanaa imaka wey ha ha kunyoonina oo bikunyati kunyadayda haysuu kunyoonina oo abulqaasim ah fa inamaa bucithu aniga waa laysoo diray qaasiman xaalan ahay mid wax qaybinaya waxyigii buu qaybinayaa cilmigii buu qaybinayaa wuxuu qaybinayaa amwaashii iyo mawaariisi iyo zakawaadki iyo waxyaalahaas ayuu si sharcigu uu yihi ayuu ku qaybinayaa taas baa aniga layla soo diray oo aqsimu baynakum dee waa umuurahaan tilmaamnay ayuan o idin dhexdiina uqaybinaya markaa ruuxa kale qaasim ama abulqaasim la yidhaah dee sifadaa ma yeelanayo wasfigani run kuma noqonayo isaga markaa magaca hala bixina ama kunyada hala bixina xdثna رفاعة بن الhyثم الواصدي qال xdثna khالد يعnي الضحاn عن حuسayن بhda الاسناaد waa isناadkii makaan kaba soo baxnay رفاعة بن الhyثمna waa nin kole cاشhiro kaba mido kitaabka mslim un kuba sugan de waana dadka mutaabacaadka ama shawaahida lagaba wariyo kutubta kale شhantaa riwaayo kuma lahaa رفاعة بن الhyثم وalam ydkur ma sheegin isagu ضحاn riwaayadiisan uu xuseyn kaba wariyey فإنما بعثت قاaصما أقسم بينكم ee سموا باسمي ولا تkنوا بكuنyتي intaasay riواayadiisu ku dhamayd حدثنا أبوبكر بن أبي شhيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله mrka bl سالم بن أبي الجعدي markii hore منصور baan soo argno xadيiثka kaba warinayey waxaadana ku xigay xusein ibnu cabdiraxmaan imikana waa raawi saddexaad ama asxaabtiisii kaba mida waa ninkii caalimka imaamka waa acmash sulaymaan ayaa saalim kaba warinaya can jaabir bni cabdillaahi qaala qaala rasuul llaahi sala allahu calayhi wasalam tasamaw la baxa ismii magacayga walaa takanaw ha isugu kunyaynina bikunyatii kunyadaydan abalqaasim fainii anigu ana abulqaasimi aqsimu baynakum waan idin qaybinayaa kollay mafcuulka xadfani waa tacmiim oo dee waxyaalo kala duwan baan kuma fasiri karna waana taan waxyaalahaas ee mutacalliqu gaba yeele aan soo sheegnay marka hore wa fii riwaayati abi bakrin walaa taktanuu waa ficilkun baa maadadiisii isbedeshay igtana ee dee marna nuuntii baa damo yeelanaysa iyadoo shadnayn mar nuuntii oo shadan baa fatxo yeelanaysa kol baa wixii tasriifku keenayey markan waawljamaaca ay laba xidhiidho tasriifku wixii uu keenaye ee walaa tagtanu igtanaa kunyadaa hala bixin aniga kunyadayda waxadaثna abu quraybin qaala xadaثna abu mucaawiyata can ilacmashi bihada اisnaadi waqaala inamaa jaciltu qaasima aqsimu baynakum oo acmash markii hore wakiic baa kaba wariyey riwaayada dambena abulmucaawiya ka warinaya marka waxaa riwaayadiisu ay ahayd halka fainii ana abulqaasimi aqsimu baynakum riwaayada wakiic inamaa jaciltu qaasiman waxa layga dhigay oo ilaahay igaba dhigay kaa wax qaybinayo oo aqsimu baynakum waan idiin qaybinaya dhexdiina taas oo qaasim banan xadaثna mحamed بن المثنى ومحamed بن بشhاar qال xadaثna mحamed بن jaعفr qال xadaثna شhucbat qaala samictu qataadata can saalimin saalim kuwa in abiljacdigi uun laakiin maanta qataada ka warinaya waa ragga isbedbedelaya waa dadka isaga kaba wariyey can jaabir bni cabdillaahi ana rajula min alansaari wulida lahu gulaamun faaraada wuxuu doonay an yusamiyahu muxameda muxamed inuu u bixiyo faata nabiya sala اllahu calayhi wasalama fasa'alahu ee waa u bixiyeen waa ka ansaar baa kuba diiday ama qowmkiisii faqaala wuxuu ihi rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markuu yihi saasay ansaari yidhaaheen axsanat ilansaaru ansaari wax fiican bay sameeyeen wax wanaagsan bay sameeyeen markay arrintaa kugu yidhaaheen samuu bismi magacayga magacaaba ciddii oo samuu macnaa magacaaba awlaadiin iyo ciddii haddee magaca u bixinaysa bismi magacayga moxamed axmed walaa taktanuu bikunyatii laakiin kunyadayda hala bixina duruqda xadiidkan siraacinaya si aan masaaisha qaarkood ugu soo laabmo waxaan iska dhamaynaya asaaniidda un xadaثna abubakr بn abi shaybata ومحamed بn المثنى kilaaهuma can mحamed بn jaعfari wagundar can shucbata can mansuur bal imika shucba inoo yimi shucbana ruwaad kala duwan bu ama sheekhe kala duwan buu yeelanayaa kol uu saraacinayaa kolla waa kala reebayaa kollayna saa muuqata kolla mid mid buu uga ama dee bacda mashaayikun buu xadiidka ka soo naqlinayay uu kaba warinayey kolla uu isu geynayey bal maalan marka alfaadoodana uu kala soocayo se dee mar inoo dambeysa markuu israaciya alfaadoodii buu kala soocaya waana xadiidkii imakaan soo haynay un bal ikhtilaafkan qaasibay moxamed riwaayadiisa nafteeda ayaabay dhaceenoo dee isaga riwaayadiisa labadaba wej way kuba sugayiin awji horena ama wejkaa hore moxamedna waa taan soo aragnay bal waana inoo soo socdaanoo dariiqan hore gundar baa kaba warinaya laakiin sheekh keliyu sheegay mansuur ibn اmuctamir وxadaثnii mحamed بn cmr بn jabalta qala xadaثna mحamed yaعni بn jaعfari xa وxadaثna بn mثنى qala xadaثna بn abi cadiyi kilaahuma can shucbata can xusayni marka mحamed ibn ibrahim بn abi cadiy mحamed ibn jaعfar labadaas buu leeyay kilaahuma iyagaa shucbo ka wada wariyey maantana ayuu ka warinaya lakiin dariiqan dambe xusein markii horena eg mansuur intana riwaayaadkooda markii hore waynu soo maray iyadoon dariiqa shucbo aanay ahayn xa وxadaثnii bشhr بن khاaldi qال أخbarana mحamed yaعni بn jaعفari wagundar qala xadaثna شhucbat can sulaymaana sulaymaan waa acmashkii marka dhaweyd aan soo haynay ayuu imika shucbana kaba maqlay sa raggii horeba ay ugaba maqleen kulluhum haddaba saddexdooduba waa sulaymaan iyo mansuur iyo xusein can اأcmaش can salim بn abiljacdi can jaabir بn cabdالlaahi can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam weli duruqdii shucba xadiidkiisu waa inoo socotaayo wuxuu ihi haddana muslim xa waxadaثana isxaaq bnu ibraahim alxandaliy wa isxaaq bnu mansuurin qaala akhbaranaa waxaa noo waramay annadr bnu shumaylin waa imaamka naxwiga ahaa ee muxadidka ahaa ee sarfiga ahaa adigoo de aqoonta badan kala duwan lahaa adabka iyo naxwo iyo xaggaasna imaamka kuba ah xaggana waa muxadidkaas ayaa noo waramay qaala xadaثanaa shucbaة nadri baa le can qataadata wamansuri wasulaymaan waxuseyn ibn cabdiraxmaan afartaba eg xadiidkii hore ama duruqdii hore way nooguma sugnayd afartoodaba shucba waa ka wariyey waa tan aan lena kolle uu kala reebi jiray kolle waa israacin jiray markanuu israaciyana alfaadooda uu kala sooci jiray shucba marka afartaasba shucba kaba warinaya oo qaalu waxay idhahdeen afartooduba samicnaa saalima bna abiljacdi can jaabir bni cabdillaahi can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam binaxwi xadiidi man dakarnaa xadiidahu min qabl marka xadiidkoodna wuxuu la mid yahay un xataa alfaad hadduu ku kala duwaadaaba la macno yahay xadiidkii ama man dakarnaa dadkii aan soo sheegnay xadiidahu min qabl xadiidkooda dad markii hore oo dee raggan waynu soo wada aragnay kol wakiic baa ka warinayo waynu soo aragnay kol abu mucaawiya ka warinayey marka horeysay waxaa kaba warinayey dee imaka cabsar baa kaba warinayey marka raggaa hore riwaayaadkooda aynu kuba soo marno alfaadahoodana aynu soo aragnay ayuu xadiidkoodii shucba dariiqan uu raggan ka wada wariyey ayuunbuu laba mid yahay haddaba wa fii xadiidi nadr nadr ibnu shumayl xadiidkiisa waxaa ku sugnaa can shucbata qaala oo imika dee shucbayne nadr keligii kama warinayne waa kaa maxamed ibnu jacfar iyada ay kama warinayeene waxa ay maxamed ibnu jacfar riwaayadiise waxaa isaga dariiqa nadri kuba sugnaa qaala shucba wuxuu yihi wazaada fiihi xusaynu wasulaymaanu xuseyn iyo sulaymaan waxay siyaadiyeen oo qataade iyo markaa ay la dheer yihiin mansuur markaa weeye ziyaaday lahaayeen shucbaa sheegaya waa ta aan leenahay alfaadahooda uu kala soocaye waa tan iyagii baa kala duwanoo qaala xuseyn xusein wuxuu yihi fii riwaayati qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam inamaa bucitu qaasima aqsimu baynakum waa laftigiisii waqaala sulaymaanu sulaymaan waa acmashe isagu isna ziyaado lahaa wuxuu yihi fainamaa ana qaasiman e halku halkaa inamaa bucitu qaasiman ayaa halkana maxay di fainamaa ana qaasiman macnuna waa mid keliya un aqsimu baynakum iyo aqsimu baynakumna isku mid bay ahaayeenba bal axaadiisan imika laftigiisii inoomuu dhammayn xadiidkii hore ama axaadiista hore u ixaaleeyey kuwa horena maxamed baa inooguma sugnaa bal dariiqii markaa kale oon shucba kuba jirin walow shucbabu bukhaari uu kaba wariyey dariiqiisa isagoo ay qaasim kuba sugantay waaba kanoo wuxuu ihi muslim xadaثanaa camru الnaqid wamaxamed ibn cabdاllahi bni numayri jamiiعa can sufyaana qaala camru xadaثanaa sufyaan bnu cuyaynata qaala xadaثana bn اmunkadiri waa imaamkii muxamed anahu samica jaabir bna cabdاllahi yaquulu markaa saalim riwaayadiisii maayo waa muxamed ibn اmunkadir can jaabir welida lirajuli mina gulaamun waxaa loo dhalay oo u dhashay nin anaga naga mid ahaa ansaara inan fasamaahu lqaasima qaasim buu ku magacaabay faqulnaa waxaanu nidhi laa naknika abalqaasima anagu abalqaasim kuguma kunyoonayno oo taa kuguma yeedhayno walaa nuncimuka kugumana nicmaynayno caynan ilahaan oo macnaa kaagama farxinayno adiga ishaada adiga kama farxinayno inaan magacaa ama kunyadaa kugu yeedhno ku nidhaha abalqaasim nuncimuka caynan bimacnaa laa naqar laa markaa caynaka bidaalika weeyaan oo ishaada anagu adigu ka kaama farxinayno weeye adiga kugu karaamayn mayno kugu maamuusi mayno inaan abalqaasim ku nidhaahno faata nabiya salى اllahu عalayه wasalam rasuulki ilaahay buu u yimi fadakara dalika lahu arrinkaas buu u sheegay faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh asmi hamsadu waa hamsatu qadci magacow ibnaka inankaaga qaasim ka bedelo cabdiraxmaan cabdiraxmaan ku magacow dee abu cabdiraxmaanna baa lagu odhan waxadaثanii umayat bnu bistaamin qaala xadaثanaa yaziidu yacni bna zuraacin xa waxadaثanii caliyu bnu xujirin qaala xadaثnaa ismaaciilu yacni bnu culayata kilaahumaa waa يزيد بن زريع iyo اسماعيل بن curya labadooduba عن روح بن القاaسم عن محمد بن المنkdr عن jابr بمثل xadيiث بن عuyaynةa oo iyadna qاasim ba halkana kuba sugnaa غayر أنhu lm ydkr isagu riwaayadiisa rوح kumuu sheegin uu محamed بن منkdir kaba wariyey وalaa نuنcimka cayna جumlada ugu dambaysa muu sheegin xadiidkii oo inoo dhamaaday jaaبir duruqdiisii kala badnaydna badnaydna waan aragnay waxaa inoo dambeeyo lamida una xadiid abu hurayra warinayo isaguna macnahan ku yimi bal xadiidka mugiira waa macno kale ayuu inoo faa'iideynayaa ee inoo dambeeya baabka kaba harsan marka bal hortata hore riwaayaad kastaan aragnay waxaa ku sugnaa ninkan ansaareed ee idanku u dhashay inuu moxamed u bixiyey waa riwaayaadkii horean soo aragnay labadan riwaayo dambe imaka halkan sheekhu inoogu soo arooriyey waa moxamed ibn munkadir can jaabir markaasoo uu ibnu cuyeyne ka warinaya raxmulqaasim tan uu warinayo waxaa kuma sugnayd alqaasim inuu magaca uba bixiyey bukhaarina saas walow halkan markuu joogo riwaayaadka dhow wuu soo naqliyay laakiin baabu kitaabu fard اlkhumus oo aad uga horeeya halkan ayuu ururiyaa san oo kale buu u ururiyaa isagoo kale sheegaya qaasim iyo moxamed ciddii kala tidhi oo shucbo laba riwaayo ay kala ahaydba taas acmashka aynu soo maray riwaayadiisa moxamed kuma jiray iyadoo sufyaanu thawri kaba warinayo uu qaasim yahayna bukhaari way kuba sugantee bal waxaan leeyahay riwaayaadkii waxay isku khilaafsan yihiin oy ku kala duwan yihin ninkan ma inankan ma moxamed baa magaciisu ahaa uu bixiyey aabihii mise waa qaasim labada saxiixna way dhaceen kolley marka duruqda la tatabuco xaafid ibnu xajar wuxuu raajax yeelaa in ninkan magaciisu alqaasim ahaa mid wuxuu kuba raajax yeelaa raggaa hore orhkood baa ikhtilaaf labada wej boo kuma sugan yahay ee san moxamed ibnu munkadir iyo toodna ikhtilaaf kuma sugnay qaasim un baaba yahay arrin kalena waa kuba raajax yeelaayo oo iyadana tarjiixa keenayso waa xagga macnaa rasuulka ilaahay markay ansaari wixii ay inkirtay ee ninkan ay ku inkirtay wuxuu yihi axsanat ilansaaru ansaari wax fiican bay sameeyeen marka waxa weeyaan wixii ay fiicnay sameeyeen waxa weeye dee waa ninkani markuu inankiisii qaasim yidhi ee abalqaasim markaa in la yidhaha ay ka laazimayso taas rasuulka ilaahay kunyadiisiina ay tahay tii rasuulka ilaahay diidayana ay tahay arrinka caynkaas ay ka hor joogsadeen ayay wanaag kuba sameeyeen waayo haddii arrintu ay moxamed tahay dee moxamed waa kan rasuulka ilaahay leeyahy labaxba oo isagiibaa u fasaxaya oo yihi labaxa waana hadalkiina waxaa ku sugan axsanat ilansaaro ansaari wanaag bay sameeyeen otay ku sameeyeen waa inay ku diideen arrintan ay ka laazimayso in rasuulka ilaahay kunyadiisii loo kunyoodo bal markaa adigu waxaan leenahay xagga rurjxaanka waa xadiid keliye eh waxaa raajixa inuu inankan qaasim uba bixiye alqaasim rasuulka ilaahayna kunyadiisa abalqaasim ahayd dee kol haddii inankiisu alqaasim yahayna isagii kunyadiisa maxay noqonaysaa abulqaasim waana kaa rasuulka ilahi yihi maya kunyadayda halaba bixina taasi iyada waa midooba xadiidka taraajixa arrinta kale iyada inooguma sugani xadiidkan inooguma sugani bal marka la eego waa in dee rasuulka ilaahay nahiyey in lala baxo kunyadiisii abalqaasim lalaba baxo taa inuu nahiyey xagga marka la eego khilaafka ahlicilmigu iyo aqwaashoodu way badanta oo dhowr qowl lixya buu soo naqlinayaa bal saddexda ugu ahamsan haddaan kaba soo qaadano aimada qaarkood waxay ku tegeen nahyigani waa nahyiga caamka ah waktina khaas kuma aha oo markaa dee in uu ruuxna kunyadan abalqaasim laba baxo wax banaan ma aha taas bay iyagu yidhahdeen ahla daahir waa qowlkood bal shaaficina waa arrin lagaba soo noqliya ama shaaficiba qowlkiisa ayuu noqonaya qolooyinka saaliye ma kala qaadaan ruuxan magaciisu inuu moxamed ama axmed ahaa magacii rasuulka oo markaa kunyadii iyo magacii lala wada baxay iyo inuu magac kale ahaa bar taasoo xadiidkan daahirkiisa ayaa taa keenaya waa mid qowl labaad oo culimmadu ay leeyihiin waxa weeye arrinkani inuu khaas kuba ahaa waktigii rasuulka ilaahay waayo sababta rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal arrinka hore ah isagoo baqiic jooga inuu indhawaaqay yihi ya abalqaasim aynana soo naqliyey yahuud oo kale iyonayna waxaa odhan jireenba dadkii la deganaa iyo abalqaasim oo markuu soo dayay uu yidhi adiga kuumaan jeedin uu hadalkan ama xukumkan uu sheegay ayaa waxay leeyihin ciladan ah ishtibaah rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh magaciisii dee kunyadiisiyatan ay iskuba darsanto oo kolkol ay keento taa rasuulkii ilaahay iyadoo loo yeedo inuu xaggiisii dayo oo dee nooc bal marka takriimkii iyo ixtiraamkii rasuulka ilaahay aan ahayn haddii la yidhaha adiga kuumaan jeedin iyo bal arrintana ay kaba dhalanayso xaaladaasi waxay ku koobnayd intii rasuulka ilaahay noolaa ee intii intaa ka dambeysay kol hadduu wafaaday ciladaasna meeshii way kaba baxdaye ruuxuu hadduu abalqaasim la baxo basi kuma sugnaa kolleyna culimmadu waatay u badan yihiinba ee rag badan oo akaabirtii aimada kaba midana kunyadan waa la odhanayay sida abulqaasim ijunayd iyo abulqaasim araafic iyo rag waaweyn oo taas ba ahaa rasuulka ilaahay dabadiina waaba lala baxay oo xataa cali bnu abi aalibba inan uu dhalay taas moxamed iyo abalqaasim isuguma daray walow xadiis yimi si uu rasuulka ilaahay ruksa ugaba sii qaatay taas uu yimi oo bal markaa rag badan baa taas ba kolkaasna isaguna waa qowl oo culimada markaas waana qowlkii intooda badani ay badiyaan qowlka saddexaad ee meesha jiraana waxa weeyaan inaan dee ay tahay uun ruuxa magaciisu muxamed yahay ama magacii rasuulka uu yahay ayaa dee loo diidayaayo labadooda in la israaciyo ah haddii ruux aan magaciisu moxamed hayn abalqaasim uu la baxo inay taasi bannaan tahay bal waxaan leeyahay kay u badan yihiin waa arrintaa ay kuba koobaan waqtigii rasuulkii ilaahay walow imaam nawowi raximah llahu tacaala isagu dee daahirka xadiiska waa kaa uu leeyahay oo ah markaa inaan dee lala bixin kolley hadalla intaa ka badanna kitaabkiisan aladkaar iyo waa leeyahay culimada aqwaashooda waa soo naqliyaa saddex madhab halkan uu dhowrkan imika lixda soo naqliyey waa saddexdii ugu ahamsanaa wuxuu soo naqliyaa qolooyinka kala duwan ee culimadii abulqaasim laba baxayo arrintu ay tahay ay xoogeynayso qolooyinkaale waqti bay kuba koobnayd iyo iyagoo uba arkayay nahyigu inaanu litansiihayn waqtina ay kuba koobnayd bal ficilkoodaas ama arrintoodaas iyo tasmiyadoodaasi ay xujaynayso bal kolley adkaar aad buu uba fiican yahay abwaabtana aynu haynana aad iyo aad buu uba mudan yahay bal waxaan leenahay ciladan laba arimood baa jirto mid waa ishtibaaha iyo itibaaskaas magaciisa itibaas maba jiro looguma yeedhahay arrinta labaadna marka la eego sifadan ah rasuulka ilaahay kuma sifoobay ee cid sifadaalihi iyadna maba jirto kunyadu marna waxay kaba timaadaa ilmo ruuxu dhalay oo laguba magacaabo kolna waxay kaba timaadaa dee wax sabab meesha ama sifo isaga uu kuma sifoobayba ayay kaba iman kartaayo labadii arimoodoo markaa waktigaa marka la eego ee rasuulka ilaahay baabay kuba gooni ahay marka ama xagga ishtibaah iyo irtibaaska marka la eego bal waxaan leenahay jamaahiir alculamaa ta iyagu kuma tegin waa inay xaaladaa hore kuba koobnayd bal xadiidka waa intan bal maala aqwaalo intaa ka badanna way jiraanba xagga marka la eego magaca rasuulka ilaahi dee waa lalaba bixi karaa haddaan leenahay cumar iyana wataan soo sheegnay sababta dadka uba diidayey walow markii dambe uu kaba joogsaday waa icdaaman lirasuulillaahi sala allahu calayh wasalam bay ahayd wali axaadiisna way noo socotaa wuxuu hi markaa mslim xadaثna abubakr bn abi shaybata وcmr bn naqid وزahir bn xarbi wbn numayri qaluu xadaثna sufyaan bn cuyaynata عan ayuba عan mxamed bn sirin qaal anahu qaal samictu waxaan maqlay aba hurayrata abaa hurayra yaqulu xaalu ku qowlayo qaala abulqaasima abulqaasim ba wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam tasamaw la baxa oo isku magacaaba bismi magacayga walaa takanow ha isugu kunyoonina bikunyatii kunyadayda aniga hala bixina abalqaasima qaala camrun camr bnu dinaar wuxuu yihi can abi hurayrata mee camr bni naaqid baan ujeeda walam yaqul samictu wax kale maha xadiidka isma bedeline sheekyadan dhowrkee muslim uu xadiidka kaba wariye mid ahaan waa camr bni naaqid ayaa halka imakaan aragnay qaala samictu abaa hurayrata yaqulu qaala abulqaasim ayuu muxuu yihi can moxamed bni siriin can abi hurayrata oo halkaas buu samictu bedelkeeda can laba yimi walam yaqul samictu xadaثna abubakr bn abi shaybata wmoxamed bn cabdillahi bni numayri wabu saciidin ilashaj wmoxamed bn اlmusanى alcanaziy walafd libni numayrin qaale waxay yidhahdeen afartaa sheekh xadaثna bnu idriis ibnu idriis can abihi kale ibnu idriis waa imaamkii macruufka ahaa صaalixa ee caalimka ah cabdاllahi bn idriis weeye abihina idriis ibn yaziid ibn cabdالraحmaan weeyaanoo idriis la yidhaaho bukhaariga muslim isagaaba jira in kaloo dee hantirsinta maayo nin raawiya oo xadiis warinayo bukhaari iyo muslim kuma sugan oo idriis la yidhaaho ninkan mooye nin kale maba jir bal waxaan leenahayba mala ibnu maaja mooye saddexa kalena idriis ibnu yaziid mooye nin kale kuma sugnay laakiin ibnu maaja baa nin kale oon dee isagu siqanimana gaadhsiisayn ama laba kale kitaabu tafsiirkiisa marka raacina ay kuma sugnaanayaan wax idriis laba yidhaaho oo kutubtaa shantaa markan ibnu maaja kaba saarmo oo idriis ibn yaziid ibn cabdiraxmaan ahayn waana saabice maba jiro waana nin hiqa ee inankiisu aada haugaba sareeya inankiisu xagga marka leega ceega cunuga iyo dee umuurahaasi can abi can simak ibni xarbin can calqamata bni waailin can ilmugiirati bni shucbata qaala anahu qaal mugiira wuxuu yihi saxaabiga radia allahu canhu lamaa qadimtu markaan imi najraana najraan aan imi waa waqtigii rasuulka ilaahay buu magaalada najraan la yidhaaho ee waddankan sacuudiga ku taalo berigaa yaman bay raacsanayd idaadee beryo dhoweydba malaa waa qarnigii n markaa inaga tegay un qaybihiisiio tuludkiisii hore markii adigu dee ayay markaa yaman laga gooyoy sacuudiga raacday waa dhowr iyo soddonkiiu meelahaas haddaba magaaladaasaan nimi niman nasara nasaari ina way joogeeno way deganaayeen markaasay sa'aluuni iweydiiyeen waa nimankii nasaari meesha deganaa oo faqaalu waxay yidhaaheen inakum idinku taqra'una waa inkaar ahaan waxa aqridaan oo qur'aankiina ku sugan yaa ukhta haaruuna idinkoo maryam sheegaya haaruun walaashiye wa muusa nebi muuse dee haaruun ay walaalo ahaayeenna qabla ciisa bikada wakada boqolaal sanadood buu ka horreeyu leeyahy oo macnaa dee hadalku ismaal ay leeyahy haaruun walaasheed oo haaruun ibnu cimraan marka la yidhaha muuse walaalkiia de waxa weeyaan maryam iyo muusena boqolaal sanadood baa udhaxaysay oo dee haaruunkii waa markay ka dhigaan haaruun ibnu cimraan taas bay yidhahan bu uhi bal maxay tahay arrinku maxaa saa dee a u aqriyaysaan isagii wuxuu ugu jawaabo muu garan falama qadimtu markii aan imi calىa rasuuli اllaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi aan uba imi madiina ayaa sa'altu can dalika arrinkaa weydiiyey faqaala wuxuu uhi inahum nimankaa reer bani israa'iil kaanuu waxay ahayn yusamuuna kuwa u bixiya oo caruurtooda biambiyaahim biasmaai ambiyaahim nebiyadooda magacyadii ay lahaayeen bay laba bixi jireen iyo wasaalixiina dadkii fiicfiicnaayo qablahum kaba horreeyo haaruunkani maaha haaruun ibnu cimraan ama muuse walaalkii maaha ee dee magacyadii ambiyadooda saa haaruun iyo muuse iyo magacyadaasi way la bixi jireen oo bal dadkoodii saalixiinta ahaa ayay magacyadooda la bixi jireen oo arrinku waxa weeyaanuun waa shaksi kale oo magacii nebigaasoo kale lahaa ee culimadna waxay yidhaahaan waa nin caabud ahaayo waktigeedii joogay bay kolka kutubu tafsiir ayay yidhaahaan oo macnuu markaa waxa weeye yaa ukhta haaruuna waaya shabihata bihaaruna fii cibaadati waa haaruuntii u eke shabahaysay xagga cibaadada iyo daacada iyo taqoday oo arrintan kaa dhacday waa maxay oo arrintan bay leeyihin maxaa xaggee waxani kaagaba yimaadeen haddaba markaa haaruunkani nebi muuse maaha walaalkii ee waa magacii ambiyadooda ay laba bixi jireen kolle xadiiskuna wuxuu uga soo qaaday halkan oo uba keenay dee walow ay tahay dadkii inaga inaga horreeye sharcigoodii laakiin wax inkaaroo diidmi iyo halkan inoogumaba sugnaa dadka inaga inaga horreeye sharcigoodna sharci waa inoo noqdaa marka aan shareecadeenu nasikhin ama aanan inkarin dee iyadoo keligiina daliilma noqonaye laakiin adilo kala duwan baan helaynaa rasuulka ilaahayba salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inankiisii ibraahim buu kuba magacaabaye waxay markaa meeshu ay ta inay bannaan tahay in dee ambiyadii ama nebiyada magacyadoodii lala baxo waatan dadkuba dee ibraahim iyo yuusuf iyo yacquub iyo isxaaq iyo lala wada baxo markaa taas oo kale nooxiyo haddaba inay taasi bannaan tahay dee kollayna culimmadu way kuba ijmacsayn allahuma cumar bay wax ka soo naqliyaan isagoo diidi jiray magacyadaas in lalaba baxo ee laakiin waa yeer isaguna waa arrintaa aan soo sheegnay markaa uu moxamed in lala baxa diidaye tacdiim ahaan un bay tahay shay bannaan weeye rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa kaa kuba magacaabay ee waxa weeye inankiisii ibraahim kuba magacaabay markaa magacyadii ambiyada waa magacyada bannaan ee lala baxa karo weeye taas baabkana ama xadiidkana wuxuu dee halkan noo soo qaatay waa arrintaasun weeye waa in dee tasmiya ama magacyadii ambiyada in lala baxay jawaaskeed iyo banaanideed iyo waxbaasi inaanu kuba sugnayn baabu karahati tasmiyati bilasmaaءi اlqabiixati wa binaaficin wanaxwi wuxuu u baabaysan yahay karaahadii ay karaaho ahayd in lala baxo bilasmaaءi اlqabiixa magacyada xunxun oo magacii xumaa in dee ruuxii loo bixiyo lala baxo taas bal inaanay habooneyn ay karaaho tahay wa binaaficin wanaxwi naafic iyo naxwi wuxuu wadaa xadiidka inooguba imanayaa sababta loo diidayana way noo soo socotaa diidmaduna dee waa karaaha uune maaha taxriim oo waa lala bixi karaa waa naafic iyo yasaar iyo rabaax iyo magacyada caynkaasa oo magacyo sidooda uba fiican oo magacyo tafaa'ul fiicani kuma sugan yahayba kii wax anfacaya iyo yusrigii iyo liiba faa'iidadii iyo najaaxii iyo waxyaalaha caynkaasa ee haddana nahyi baa kuba yimi waana wejigiisa waan arki doonaa xadiidka inooguba iman doontaa waana ta uu naxwi uu laba jeedo bal taas karaahadeedii ayuu baabkiisi yahay xadaثna yaحya بن yaحya وabubakr بn abi shaybata qaala abu bakri xadaثna muctamir bnu sulaymaani can الrukayni can abihi can samurata muctamir ibnu sulaymaan ibnu darkhan dee waa inaan in badan soo aragno kitaabka inoogu soo noqnoqda isaga iyo aabihii sulaymaan oo aada u qiimo badnaa aabihii waa taabici isaguna waa atbaacu taabiciintii kuwii ugu dambeeyey muctamir wax muctamir la yidhaha kutubta lixdaa ku suganna dee isagaama jira muctamir ibnu sula nin kale ma jiro magac kale ma jiro oo magac keliya marka la eego kutubtan lixdaa markaan eegno muctamir ibnu isagaa jira rukayn iyo aabihii baa caawa inagu cusub imika xadiidku duruq buu yeelan doonaa haddii a la idhaaho magaca aabihiina rabiic baa la yidhaahyo tasmiyadiisu matiga inooguba iman doontaa duruqda xadiidka inooguba iman doontaa bal taas weeye isagii aabihiiba waa laba noosiqoo labaduba waa taabiciine ee rukayn marka la eegana waa magac keliya isaguna walow aanu bukhaari kuma sugnayn adabkiisu ku sugaya aladab almufrad laakiin kuma sugnay kutubta kale se waa ku sugan yahe shanta ah waa ku sugan yahay bukhaarina aladab almufrad buu riwaayo ku leeyahay waa nin siqa oo raabico kaba mida dee xadiidkana waa leeyahay waa reer kuufa aabihii rabiicna waan arki doonaa magaciisu oo inoo iman doonaaye waa nin siqa isaguna oo laakiin taabiciinta raggii ugu waaweyneyd kaba mida isaguna waa siqa un bal labadooduna waa dee caawa wax inaguma cusub marka wuxuu leeyahay rabiic baa warinaya can abihi can samurata bni jundubin qaala wuxuu uhi samura nahaanaa uu naga nahiyey rasuulu llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay an nusamiya inaan ku magacawno inaan ku magacawno raqiiqana addoommaha yaga inta badanna magacyadaa jilicsan ee yar macaan ee ayay u bixin jireen halkay caruurtooda iyo inamadooda magacyo qallafsan oo xarbi iyo muro iyo shihaab iyo magacyadaasay caruurtooda u bixin jireen kuwan kalena magacyada kale innaafic iyo rabaax iyo yasaar iyo kuwanay u bixin jireen haddaba rasuulka ilaahay wuxuu noo diiduu nagaba nahiyay addoomaha yaga inaan ku magacawno dee ruuxii haddaanu addoon ahayna waa la xukumuune biarbacati asmaa afar magac aflax aflax wa rabaaxin rabaax wa yasaarin wa naaficin afartaa waa noo diiday inaan raqiiqa yaga ama de aanu u bixino dadkii xortaana waa la mid xadiidku waa inoo socon doonaa mid baana inooguba iman doontaa ciladii rasuulka ilaahi ugu diiday nahyiguna maaha ma gaadhsiisna taxriim waa tanziihun haddii lala baxo waa banaan tahay laakiin karaaha weeyo xaaraamnimo xaddeed ma gaadhsiisna marka wuxuu uhi xadaثna qtaybaة بن سacيidi qaal xadaثna jarيir can الrukayn بn الرabيc waa kan imaka magacii abihii noo dhameeyey can abihi waa rabiic hadhowna awowgii buu raaci doonaa riwaayada dambe can samurata bni jundubin qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yihi laa tusami ha ku magacaabin gulaamaka gulaamkaaga gulaamku asalka hore de waa inanku intaanu qaangaadhin ilmuhu markuu dhashay ilaanu ka qaangaadhin laakiin waxaa iskaga mashhuurooday addoomaha in laguma idlaaqo rabaxan rabax ha ku magacaabin walaa yasaaran walaa aflaxa walaa naafican afartaa magac ha u bixin xadaثna أحmed بn cabd لlahi بn yunuس qaala xadaثna زuhayr wa زuhayr بn mucaawiya qaala xadaثna mansuur can hilaal bni yasaafin mansur ibn muctamir de adigan markaan lahaa muctamir ibnu suleyman kaas baa jire ugama jeedo nin aabihii ee waa raawi xadiis warinayo weeyaan raawi xadiis warinayo oo la yidhaha waa rijaashi mansur aabihii riwaayadda ka mid ma aha ina muctamir ee waxaan leeyahay markaan leeyahay raawi xadiis inoo warinaya oo usuusha lixdaa kuma sugan oo magaciisa isaga muctamir la yidhaha maha magaca aabbahe ninkaa keligaa jira ee dee kan kaleba oo magacyo aabba waa soo gelayaan waxa weeye markaa de muxuu yihi can hilaal ibni yasaafin can rabiic ibni cumaylata taas buu yihi imakana magaciisii markii hore rabiic koluu ilhaamiyey rabiic buu yihi imakana waa aabihie laakiin sida ii xarakaysan cumaylata ii xarakaysan ujeedadu in caynta la damiyo oo ismigu ismu musaqara yahay taasba weeye waxaad moodaaba kutubta camiilata iyo cumaylata waa dabdi iskala yar duwan baa kuma dabdiyaan bal xaafid maxaa jir kitaabka taqriib markuu ka hadlayey rukayn uu dhiganayey ee uu soo dhigtay rukayn ibn rabiic ibni camilata wuxuu kaba cabiray bifatxi markaas bifatxi muhmala oo camila la odhanaya haddana meel kaba horeysay way kala horeeyaan waa isku xarafka ra'da rabiic marka la joogo taqriiban uguma jeedaaye wuxuu ku dabdiyaa bidami bidami lcayn marka waa iskhilaaf keebaa raajixa waa suurtagal imika inaan raajax yeelo in xagga marka la eego in fadxada raajax yeelo lakiin waxaan leenahay dee kutubtaa kala duwan baabe bal laba meelood oo aan kala dheerayn ayaa marna ay taqriibka xaafidka kuma sugan tahay caynka in la daminayo la taskiirinayo marna fadxadeed ay kuma sugan tahay o bal markaa haddii xarakaadkaa kala duwan idinkuma sugan yihi waa arrin kutubta taraajimta ku sugan can samurata bni jundubin qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay wuxuu yihi axab اlkalaami ilى اllahi arbacun kalaamka ilaahay ugu jeceliyay waa afar kelimo subxaana اllahi walxamdu lilahi wlaa ilaha ilا اllah wallahu akbar taxmiid hadday ta iyo tanziihii iyo ilaahay tamjiidkii iyo towxiidkii ayaa ku wada dhan waxay ka tegeen ma jirto ammaantii ilahay iyo towxiidkiisi iyo tanzihiisi markaa xagga fadliga ajriga iyo ilaahay jacaylkiiba waa kuwa ilaahay ugu jeceliye kalaam lagu hadlo ee afartaasba weeye marka maxaa rasuulka ilaahay yidhi laa yaduruka kuma dhibayo biayihina toodad bada'ta aada ku bilowdo macnaa haddaad ilaahay ku xusayso oo dikri ahaan ula imanayso haddaad subxaan allahi horreysiiso sida badan ee imakaba xadiidka inoogu horeysa haddaad alxamdu lilaahi aada horreysiiso haddaad laa ilaha illa allahu aada horreyso haddaad allahu akbarta kaba bilowdo waa isla midun ajrigu isma dhimayo waa axabu lkalaami ila allah iyaga ah fadligii iyo sawaabkii wixii laga helayeyna tii aad ku bilowdaaba waa tii kalown waa islaba midun laa yaduruka kuma dhibaye biayihina tooda afartaa kaba mideed bada'ta aad ku bilowday xagga marka dikrigii iyo dee aada xus markaa sheegidii walaa tusaymiyana intaasi waa in ziyaadon xadiidka hore inooguma sugnayn walaa tusamiyana ha ku magacaabin oo ha u bixin gulaamaka yasaaran walaa rabaaxan walaa najiixan walaa aflaxa intaa ha u bixin maxaa ciladu tahay waaba tan eeg ciladii fa inaka adigu taquulu waxaad odhanaysaa asama halkan saadu way fadxisantah waa ahuna ama halkan ma yahay huwa waa rabaax ama yasaar ama dee aflaxa ma naafic falaa yakunu markaasa waxaa dhacaysaba inaanu markaa meeshii joogin oo fa yaquul uu yidhaaho markaa uu odhanayaa kii mas-uulkaa la weydiiye la may manaa muxuu yahay waxaa dee kolley dadku waa kuwan inay wax iska sharaystaan iska baasaystaan kolkol way iskagaba badan tahay tay- tadayur kuwaa badan yahayba oo markaa rasuulka ilaahay fogeyn uu inaga fogeynayo wixii ruuxa qalbigiisa ay uguma dhicilayn diyaray iyo baasaysi uu wax baasaysto ama uu dee dhibsado oo matalan haddii awba magaciisuba naaficuu yahay ood gurigii timaado oo tidhaaha naafic ma jooga oo la yidhaaha ma joogo ina waxaa dhici karta ruuxa qalbigiisi inay kuma dhacdo nafci iyo waxtar meesha inuu kaba baxay oo halkan tafaa-ul xun ama faal xun kaba qaato tafaa-ul xun uu kaba qaato haddaba si aanay taasi uga dhicin waayo dadkii ruuxii qawiga ahaa ee ilaahay kuma xidhnaaye yaqiintiisu ay fiicnayd waxaa la arkaa waxaas isaga dhib kuma laha laakiin dadkii waaba iskaba daciif ruux kastana kolley diyaradu way timaadaayo oo qalbigiisa waa kuma soo dhacdaa oo way kuma timaadaayo ruux taa aaminkabi ima jiro marka waxaa dhici kartaba ruuxii markaa laba idhaha rabaax ma jooga ama najiix uu idhaha najiix maanta guni ma jirto ama waxtarmama jiraan oo halkaa uu wax kafa ama ka qaato oo tafaa-ul xun iyo sharaysi iyo baasaysi ama wuxuusan dee tartiiba dee tawiilu rasuulka ilaahay leeya si aanay waxaasba idinkuma iman si aanay arrintaasi idinkuma iman magacaba hala bixina laakiin arrinku waa tanziihun maaha taxriim hadduu ruux la baxo naafic waa tan ibnu cumar mawlihiisii naafic baa la odhanayay or rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh horena waan usoo mareeyay mawaalidiisii nin kamida rabax waa la odhanayay rabax waa la odhanayay badiyo saarna in laga helaa la arkaa mawaalidiisii ruux kaba mida marka arrinku tanziih weeye waa laga roon yahay weeye waa karaaha une xaaraamnimo xaddeed ma gaadhsiisna arrinkuna waa arrintan uu rasuulka ilaahay sheegay oo waa si aan ruuxa qalbigiisa uba soo dhicin tafaa-ul xun uu halkan kaba qaato inuu de hadduu muraad ma lahaa marka la yidhaha najiix ma joogo inaanu waxba ku guul helahayn bo arrintii halkan uu isagii baasayso si aanay taasi uguma iman ayaa rasuulka ilaahay yihi magacaaba hala bixina waa markaa waa siddu dariica weeye waa wax wax ay kaba imanayaan oo la hor joogsanayo ayaa arrinku noqonaya falaa yakunu fayaqul la inamaa huna arbacun hadalkan samurale xadiidkii marfuuc ahaa ma aha inamaa huna manaa waa kelimaadkan ama magacyadan rasuulka ilaahay nahiyey arbacun afar weeye walow de halkan culimadu barako iyo waxyaabihii kalena ay raaciyaan xadiis baa inooguma dambeeya oo wax kalena ay raaci karaan laakiin wuxuu leeyay lafdigan anigu aan rasuulka ilaahay ka maqleen wariyey afar weeye falaa tasidunna ha ziyaadinin oo calaya korkayga ujeeddadu markay iga warinaysaan wax kale ha kusii darina si aana noqon dee waxaanan anigu warin rasuulka ilaahayna kaba maqlin aniga aan laygu tiirin taas buu leeyahy ha igu korine laakiin qiyaas ma inkirayo bal xadiisyada intaa wax ka badanna waaban haynaa oo waaba riwaayana way inoo dambaysaa falaa tazidunana asalkii hore falaa taziidunana ayuu ahaa ujeeddadu saddex nun baa meesha yimi nuunkii ficilkan mudaaricuu ku marfuuc ahaa iyo may dee taziidunan iyo laba nuunta nuun tawkiidkee dee isku markaa ah taa mushadadkaa markii laadani soo gashay ee ficilkii uu majzuum noqday ayaa nuuntii calaamadii rafcigu dhacay markii calaamadii rafcigu dhacayna wowdii baa laba sukuun dhexdood gasho wowdiina iltiqaau saakinayn baa loo xadfay markaasa arrintu noqotay asalku waa taziidunanna markaa wowdii waxay u dhacday iltiqaau saakinaynkan markii jasmigu yimi nuunta horena waxay u dhacday calaamadii jasmiga weeye markaasay deeta hadalkan walaa yasudunaka disa qur'aankaba kuba sugan wey falaa taziduna calaya waxba ha igu beerinina وxadثna اسحاq بن إبراhيم qال أخبرna جرير ح وxadثnي أمyة بن بسام qال xadثna يزيد بن زريع qال xadثna روح وهو بن القاسم ح وxadثna محمد بن المثنى وبن بشhاaر qال xadثna محمد بن جعفر qال xadثna شhuعبة كلهم عن منصور waa intan روح بن القاسم iyo شhuعبة iyo جرير بن عبدالحميد iyo عن منصور بإسناaدi زhير isناaدkii زhير lahaa waa زhير بن معاaوية waa de xadiidkii mansuur can hilaal ibn yasaf can rabiic ibna camilata ama cumaylata can samura faama xadiidu jariiri wa rawxin fakamili xadiidi zuhayr biqisati marka la eego jariir iyo rawx ibn اlqaasim xadiidkoodu xadiidkii zuhayr buu la mid yaho qisadiisii wata qiso kale may jirine waa intan axabu اlkalaami ilى اllahi arbacun subxaana اllahi walxamdu lilah wala ilaha illa wallahu akbar intaas baa iyada ah oo qisadiisaas buu watay buu leeyahay وأmا xadيiث شhuعbata falaysa فيه kuma sugnaa إlا dikru taصmiyaة الغulaam intan ah laa tusamiyana غulaamaka yasaaran intaas mooyaane dikrigu kuma sugno walam yadkur الكalaam الarبaca afarta kelimo ama kalaamkaa ilaahay ugu jeceliyo afarta kelimo ah iyada shucba ma sheegin oo shucbo isaga waa inta dambe saa riwaayadii ka horeysayba aynu usoo aragnay laa tusami غulaamaka رabاxan ee jariin isaguna geesi kama warinaya rukayn imaka tan mansuur uu kama warinayo dee qisada kuma sugnayd laakiin isaga kelimaadka afarti kuma sugnaan riwaayada rabiic xadaثna mحamed بn aحmed بn abi khalfi qala xadaثna rawx qala xadaثna بn jurayji qala akhbaranii abu zubayri anahu samica jaabir bn cabdالlahi yaqulu araada الnabiy slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay wuxuu doonay an yanhaa inuu nahiyo an an yusama inuu ruux la baxo yaclaa yaclo uu la baxo oo yaclo uu la baxo oo lagu magacaabo yusama in lagu magacaabaan leeyahay shaksi biyacla wa bibarakata halka nusqooyinka muslim barhkood baa bimuqbilin dhacday wa bibarakata wa biaflaxa wa biyasaarin wa binaaficin wa binaxwi dalika ujeedada waa magacyadaas dee umuurahana ay kuma sugantaho haddii la anfiyo oo meesha lagaba saaro ruux waa dhici karta inuu tafaa-ul xunf meesha ay uguba sugnaato ama diyare iyo sharaysi uguba yimaado uu isagii bal halkaa dee waxyaale ay kuma yimaadaan isaga qalbigiisa ay galaan aan toosnayn taas baa laba mid ah taas weyn uma ra-aytu waan inuu nahiyuu doonay uma ra-aytu rasuulka ilaahay baan arkay sakata isagoo aamusay bacdu intaa dabadeed canha oo dee asxaabtiisii yacla waa kuwa kaba mida saxaabi aynu hore usoo maray waxa weeyaan baraka alxabashiya bal dee waaba mawlaadiisii kuwa kalena kamid bay ahayn oo isagoo ka aamusay macnaa hadba nahyigu waa taa aynu soo maray inuu nahiye nahyiga horea litanziiho nahyigan uu jaabir sheegaya waa inuu xarimoba oo wuxuu doonay inuu nahiye nahyi go-an ama uu xarimo markii dambe waa kaba aamuseen laakiin nahyigii tanziiha waa jiraayo xadiidkii samuraan kaba qaadanayna uma falam yaqul shaya waxba muu odhan uma qbida rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi baa ruuxdiisii la qabto wafaaday walam yanha can dalika isagoon de umuuraha dadkaa nahyi taxriim aan kaba nahyi nahyigii kale waa jiraaye uma araada cumar cumar baa doonay an yanhaa can dalik isaguna e markuu umuurahan ogaaday ayuu uma tarakahu isaguna iskaba ka tegaya laakiin bal waxaa inooguba sugan un umuurahaas xadiidka horeu inooguba sugan yihiin iyo wixii laba midka ee uma fiicna in cid loo bixiyo ruuxu kuba magacaabo si aan umuuraha caynkaas ama shaygaa maxduurkeen toosayn ruuxa qalbigiisa aanu u gelin haddii bal hadalkaa la yidhaah ma jooga la yidhaah ama maya laba yidhaaho laakiin ma gaadhsiisna xad taxriim oo haddii lala baxo dee waa xaaraan magacan hala bedelo hala dooriyo waxyaalaha ilowba ilow oo taas lama odhanayo xaaraam xaddeedna ma gaadhsiisna xadiidkaa hore afar baa inooguma sugnaa kana barake iyo yacliya baa inoogu soo biireen imaam nawwi raximah llahu tacaala isagoo shaarixii muslim ah waxaa kitaabkiisa adkaar oo kale xadiidkan dambe abi da-uud iyo buu u tiiriyey de waxaa laga yaaba waktigaas waana kitaabka kitaabkii uu sharxay ee shaarixiisaba uu ahaaye in markaasun dee insaanku waa iloobayaye waktigaa iloobayo xadiidkan dambe imaka aan hayno ayuu abu da-uud uba tiiriyey isagoo dee muslimna inooguba sugan kitaabkii uu sharxayna inooguba sugan ee wajala man laa yansa walaa yasuwe bab استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن والله سبحانه وتعالى على أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب